aan ku bilownayaa ganacsatada yaryar ee kenya ayaa sheegaya in durbaba ay dareemeen saameynta ka dhalatay tallaabadii ay dhowaan dowladda kenya ay canshuurta ugu kordhisay ganacsiga dalkaas ganacsatadaasi waxaa ka mid ah ganacsatada soomaalida oo si la mid ah sida ganacsatada kale ee kenyaanka ah dareemaya culayska canshuurta iyo saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee waddankaasi ka taagan warbixintan waxaa nairobi ka soo diray khadar maxamuud xareed
ganacsatada yaryar ee durbadiiba dareemaya saameynta ka dhalatay canshuurta ay dowladdu ay ku kordhisay ganacsiga iyo hoosudhaca dhaqaale ee kenya ka taagan waxaa ka mid ah cabdiqaadir cali axmed oo ah ganacsade suuqa islii ku iibiya gaaska cuntada lagu karsado sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo sare u kaca lacagta dollarka oo uu ganacsiga waddanku ku tiirsan yahay ayaana sidoo kale hoosudhac xoogan ku keenay ganacsiga cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsatada kale ee la midka ah ee ganacsiga yaryar ku haysta suuqa xaafadda islii walwalka ganacsatada yaryar ayaa sii kordhay markii dhowaan madaxweynaha kenya william ruuto uu saxiixay sharci dhigaya in ganacsiga waddanka lagu kordhiyo canshuurta hoosudhac mehe hoosudhac weyn baa jira welibana oo arrintaas hoosudhaca waxaa keenaysa ruuxii alashaan waxaa weeyaan dadku awal hore xaqiiqa markii laga hadlo raashin bay gedanayeen raashinkii waa ku qaariyoobay waxaa weeyaan markuu hadda fiiri shayganaa raqiis ah shayga intii badnaydee majoritygiibaa qaali ah ruuxuu muxuu gadani waxba ma gadan karo quturyoonkii si uu wax u gataba ma garanaya marka waxay noqonaysaa mararka qaarkood hadda heera waxaan arkay xaqiiqa markii laga hadlo dhalinyaro badan oo wada deganeen nairobi wada deganeen inay dheheen cabdiqaadir meeshan kama bixi karno xaqiiqadii markii laga hadlo oo heeroodii qaxootiga u rareen oo heerooda gaarisa geeyeen oo heeroodii ay calashaan quturyoonku isu xamili waayey saamaynta hoos u dhaca ganacsigiisa kasakowa cabdiqaadir cali waxa uu dareemayaa sar u kaca ka dhashay sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan taasoo ku keentay isbeddel ku yimid maaraynta qiimaha nolosha qoyskiisa wallahi waxay ugu yeelatay waxa weeyaan tiriibkan adeeggaan soo qaadanayay adeeggii horeen qaadan jireen gurigayga u qaadan jiray uma tiriibkan uma qaadanin waxa weeyaan meeshaan shan iyo toban kun iyo sideed iyo toban kun iyo labaatan kun aan ku adeegan jirnay iyo hadda waxaa lagu soo adeeganaya abaaf shan afartan kun iyo madaxa gelinaysa waxa weeyaan waa biilkii heerka keliya waa raashinkii bes oon qudaar iyo hilib iyo baalkii la gaarinba marka xaqiiqa laga hadlo waxaa keenaysana waa maxay manacishadaasoo dhan maxaa kiciyey shay walba waxaa keenaya waa shidaal shidaalkiin cirka ku jira shay walba shidaalka keenaya shakhsi walba inuu ku darana ganacsiga iyo dhaqaalaha kenya oo markii hore saameyn ku yeeshay xayiraadihii covid nteen ee sannadihii labadii kun iyo labaatan iyo labadii kun iyo koob iyo labaatan ayaa sidoo kale waxa uu hadda wajahayaa culays ka dhashay arrimaha siyaasadda waddanka dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta mucaaradka oo diidan dowladda madaxweyne ruuto ayaana uga sii daray dhaqaalaha waddanka mas-uuliyiinta ganacsatada ayaana sheegaya in saameynta culayska ka dhashay sharcigan canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka aysan ku koobnayn oo keliya ganacsatada yaryar ee saameynta arrintaasi ka dhalata ay wada dareemayaan dadka waddanka oo dhan cumar ibraahim xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee suuqa islii
culayskaasna waxaan isleeyahay in haddii dadkii culays ay dareemaan iyadoo xaalad dhaqaale xumana wadanka uu ku jiray dadka waxaan dhihi karaa nolosha inay sii adkaato dadkii dhaqaalihii maarata ganacsiga culays badan ku imaado waxa iibsidka u yaraado wax badan ayaa laga rajaynaya culays badan inuu ka imaado inkastoo aan isleeyahay ka wadan ahaan canshuur unbaa wadanka uu ku shaqayn karaa marka laakiin dadkii shacabkii waxay dareemayaan culeys zaa'ida in maarata oo ay dareemayaan ganacsi uu culeys badan ku imaan karo dadkay waxay iibsan jireen waxay iibsan jireen ay iibsan karin raashiinka wixii maarata saliidda wixii quduuldaruuriga ahaa kulli qiimahooda inay cirka sii marayo oo wax kusii darsamayaan marka waxaan is dhihi karaa dowladda kulley qorsheay leedahay qorshaheedana waxaa waaye culeyskaas kadib in maarata dadka ay dareemaan wax badan loo qabto xaggey tahay xag caafimaad waxa loo qabto wadooyinka maarata dhaqaalaha wadanku inuu soo kaco ay ugu talagalsan tahay laakiin aniga waxaan dhihi karaa xoogaha culeyskaas aad u culeys badan yahay dowladdana maarata canshuurta ay sameynaysa canshuur culeys badan inay tahay hase yeeshee waxaan isleeyahay guud ahaan canshuurta dowlad markii ay soo gasho bajetka ugu horreeya waa kan
mas-uuliyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka kenya ayaa toddobaadkii hore sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciga canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka iyo dowladda madaxweyne ruuto taasoo khatar hor leh u keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka khadar maxamuud xareed v o a nairobi